xeer ilaalinta maxkamadda milatariga soomaaliya ayaa sheegtay inaysan u soo bixin wax cadeymo ah oo muujinaya in igraan tahliil faarax ay ku maqan tahay gacanta saraakiisha hay-adda nabad sugidda nisa guddiga ayaa sheegay inay wada shaqayn ka heleen hay-adda nabad sugidda ee nisa kadib markii uu booqday ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble xeer ilaalintu waxay sheegtay inay wareysteen shan sargaal oo ka tirsan hay-adda nisa oo ay ku jiraan agaasimihii hore fahad yaasiin kusimaha agaasimaha ee hadda yaasiin faray iyo madaxii shaqaalaha cabdulaahi aadan kulane guddigu waxay sheegeen inay la wareegeen galbaariseed ay soo gudbisa hay-adda nisa oo sheegay sheegayay in igraan tahliil ay afduubeen islamarkaana ay dileen al-shabaab waxay ugu baaqeen in ciddii xog ka haysa kiiska igraan tahliil ay u soo gudbiyaan guddigaasi haddaba hadalkan ay sheegtay xeer ilaalinta maxkamadda milatariga ayaa waxa uu haaruun macruuf ka wareystay qaali maxamuud guhaad oo ah hooyada dhashay igraan tahliil wuxuuna weydiiyey ugu horeyn sida ay u aragto warbixinta xeer ilaalinta
waa wax qaldan waxaan u fadhinayna ma aha dadkii wax aan u dhiibanoo galka noo haayana maba ahaba waa wax lasoo dhoodhoobay waa wax gacanku samaysahoo macnaha dad maskaxdooda farmaajo iyo maskaxdooda dadkii gabadhayda dhibaateeyey oo nisa wax ay soo soo soo kasoo shireen waaye wax oo annaga aan ka aqbalayno iyo wax ummadda soomaaliyeed ku qanciysana maaha wax bil-aadinimo iyo islaamnimo iyo soomaalinimo ku wanaagsanna maaha waa garta iyagu waxay sheegeen inay tahay warbixin hordhac ah waxaa kaloo sheegeen inay wareysteen saraakiisha nisa marka waa warbixin hordhaca bay dheheen marka hadda ka horna waxaad muujisay wax ka jira malaha wax ka jira malaha waa wax laga soo shaqeeyo oo kaamirooyinkii lasoo tirtiray oo intii gabadhu maqan tahayba laga soo shaqaynayay oo hadda lasoo dhoodhoobay ummadda aqliga u saaxiibka oo soomaaliyeed oo wanaagga jecel oo xaqa jecel oo cadaaladda jecelna way u jeedaan hadda ka hor waxaad muujisay in maxkamadda milatariga aad doonayso inay kiiska baadho dacwadaadiina iyadaad ka xaraysay marka kalsoonidii aad ku qabtay maxkamadda ma waxbaa iska bedelay waxaa iska bedelay aniga xeer ilaalihii iga qoray aniga dacwadda oo galkaygu ka furnaa maba aha ninka galabta dhawaaqay ninkaana waa nin uu farmaajo u dhiibtay iyo fahad yaasiin ay u dhiibtaan iyo kulana jiid ma aha nin maxaan ku idhaahdaay aniga aan aqaanay weligayna aan arkayba maba ahaba waayo waxaan rabaa inaan ku akriyo saddexda qodob ay soo saareen kow in hay-adda sirdoonka niisa ay si hufan ula shaqaysa xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida iyo guddigii baaraya galka baarista ikraan tahliil laba intii aan baarista kiiska ku guda jirnay guddiga uma soo bixin wax caddayn ah haba yaraatee oo muujinaya in maqanad ikraan tahliil faarax ay ku maqan tahay gacanta saraakiisha hay-adda saddex guddigu wuxuu la wareegay oo uu hayaa galbaariseed ay soo gudbisay hay-adda sirdoonka niisa oo sheegaya in ikraan tahliil faarax ay afduubeen al-shabaab islamarkaana ay dileen haddaba guddiga baarista kiiska ikraan tahliil faarax wuxuu ka codsanayaa cid walba oo warbixin ama xog ka haysa ama xog ka haysa kiiska maqanada ay usoo gudbiyaan guddiga baarista si loo gaaro xaqiiq dhammaystiran oo lagu horgeeyo cadaaladda ciddii dhibka geysatay marka iyaga laftigoodu ma dhahayaan kiiska waan xirnay saas miyaad u fahamtay maya maya xirnaashihiisa iyo furnaashihiisa wax ay weliga ku toosan tahay ma jirto aaruunow wax ay ku tiirsan tahay tala ay haysa ma jirto haddayba waxaas ku dhawaaqeen wax haan horteeda calow lahaa layiri gadaasheedaa ka daran marka waxa waaye haddayba iyagoo waxoodii galkooda furnaashahooda iyo xirnaashahooda wax uu taraaya ma jirto dadku waa dadkii wax lagu tuhmaayo waayiga ay wax usoo baareen maxay tahay sababta loogu aaminaayo maxay tahay war cadaalad ma jirto haruun macruuf runtaa isku sheegaynaa soomaaliyana dhibaatada haysata waa cadaalad darrada weligeedna hore uma kacayso wax ay qabsanaysana ma jirte dalkani dadkan ilaahayga raxmaanka oo subxaana wa tacaala rabbigayga khayr ha u keeno ummadda waa dhibaataysan tahay maxaa yeelay nimankii aniga gabadhayda dhibaateeyaa laleeyahy waxbay baarayaan oo galay keeneen oo haawa weeye wax ka jira male wax ka jira male waa meel layskugu xoog sheegto xoogga ilaahay ha tuso ilaahay subxaana wa tacaala xooggiisa ha tuso hadda ka hor waxaad noo sheegtay kalsooni inaad ku qabto ra-iisul wasaaraha kalsoonidaadii ra-iisul wasaaraha wax maa iska bedeshay mise waa sideedii kalsoonidaydii ani waa ku qabaa weli weli waan ku qabaa kalsoonidii ra-iisul wasaare waana ka sugaaya waana uga fadhiyaa marka maxaa doonaysaa in la sameeyo oo ka bedelan sidaa iyagu hadda ku dhawaaqeen aniga see see loo baasay usoo baareen see ninkii aniga aan golkii u dhiibtay oo warbixintii iyo dacwadii aan u geystay nin aan ahayn suu uga hadli karaa culummada soomaaliyeed oo maanta dhibaatada gabadheedii yartahayd oo masaakiinta aheeday maanta ay u usurqoolan tahay oo u dhibaataysan tahay way ka soo haddi la-yiin way ka soo haddi la-yiin maanta dhibaa jiro maxay ka culummo ka yihiin gaarsii haaruun macruuf culummada adduunka joogto oo soomaaliyeed oo afkayga taqaano
taasi waxay ahayd qaali maxamuud gohaad hooyada ikraam tahliil oo u waramaysay haruun macruuf dhegaystayaal waxaa naga xasuusinaya in hay-adda nisa ay horay u beenisay inay wax lug ah ku leedahay maqnaanshiyaha ikraam tahliil sidoo kalena madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo isna waxa uu magacaabay guddi soo baara kiiska maqnaanshiyaha ikraam tahliil